bismillaah halkan waxaan rabaa inaan ka cambaarayo b b c da aflagaadaday u geysatay madaxweynaha soomaaliyeed iyo shacabka iyo madaxda puntland waa aflagaada a meel lagu gababay ahayd hadalkay ku hadla ay soo qoreen b b c du waxay hadal al-shabaab warkii al-shabaabkay ahayd ma ahan war war saxaafad ay qorto warkaasi wuxuu ahaa war lagu dhibaateynahayo shacabka iyo madaxda puntland ba lagu dhibaateynahayo iyo ummadda soomaaliyeed meela joogta iyo madaxweynaha soomaaliyeedba warkaasu ma ahayn war qabta idaacad ama warbaahin soomaaliyeed weyn ay qorto ma ahayn war wuxuu ahaa foodo ah oo niman b b c da ka shaqeeyo baryahan ummadda soomaaliyeed dhibaatada ku hayay iyo aflagaada u geysanhaya ka mid ahayeen mana ahayn markii ay hadda ay sameeyeen oo waxaana kole wax lamid markii horeysana maaha markii labaadna maahan war madaxweynaha soomaaliya hadduusan u bareerin muxuu soo aaday puntland maxay shacabka reer puntland dhammaantood hadday madax leeyihiin hadday shacab leeyihiin hadday ugaasiyo suldaamo iyo boqorro leeyihiin iyo gabdho iyo dhalinyaraba ay madaxweyneha war socdeen oo puntland iyakoo ugu hogaaminahayeen magaalo magaalaba haddaysan ogeyn in meel nabadgelyo ay tahay oo madaxweynuhu booqon karo haddaysan ahayn arrintaas waxaan leenahay b b c du sida ugu dhaqsaha badan wayna raaligelin ka bixiso weliba waxaad hadda way bedeleen oo titlekii bay bedeleen misana waa ujeedaa ayakoona raaligelin qorin marka waxaan leenahay b b c du arrintaa ka bixiso aflagaado ummadda dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa shaqaalaha b b c da in lagu qasbo in arrintaan raaligelin ka bixin hadday ka bixin waayaan ah xafiisadooda laga xidho